tartankan ayaa lagu soo beegay maalin ka hor lixda abriil oo ku astaysan maalinta horumarka isboortiga nabadda adduunka iyo maalinta ciyaartoyda soomaaliyeed waxaana tartamayaashu ay orodka ka soo bilaabeen isgoyska kilomitir for ilaa taalada daljirka dahsoon tartanka ayaa intii uu soconayey waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka waddada dheer ee maka almukarama oo ah halka uu tartanku ka dhacayey waxaana kaalinta koowaad ee dhinaca wiilasha ku guulaystay cabdinuur maxamed garaad oo ka socday degmada kaaraan cabdinuur ayaa markii uu tartanka soo gabagaboobay v o a uga waramay sida uu arko guusha uu gaaray magacayga waa cabdinuur maxamed garaad cabdinuur degmadee ordaysa degmada kaaraan aan ordaya waay sidee u aragtaa maanta inaad guushaan soo heyso maasha allah aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu guulsaan oo kaleeta aan degmadii duu soo hooyo aad ugu faraxsanahay maanta orodkii ugu horreeyey miya haa waa orodkii ugu horreeyey oo micnaha oo noocan oo kale oo lagu qabto waddooyinka aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ugu faraxsanahay maasha allah boqolkiiba boqol aad iyo aad ugu faraxsanahay orodka xaggee ka soo bilowday orodka nambar afar haye ilaa iyo daljirka daahsoon waa gartay waa sidaa haye marka guul weyn oo taariikhi aha gaartay yes maxaa filaysaa marka maasha allah heerkan iyo heerka si fiican guulda middan waa mid loo kala mid oo bannaanka oo waddamo kaleeta inaan guul ka soo hooyaan rajayna sidoo kale ikraan maxamed xuseen oo ka socotay degmada shibis ayaa kaalinta koowaad ee dhinaca gabdhaha ku guulaysatay magacayga ikraan maxamed xuseen waaye ikraan degmadee ordaysa shibis orodka xaggee ka soo bilowda xaggeese ku dhammaysta nambar afar ka soo bilaabay ee, te- daljirkaan ku imaaday ay daljirkaa ku imaatay haye inaad kaalinta koowaad ku guulaysatay sidee u aragtaa waa ku faraxsanahay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in tartankani si weyn looga soo shaqeeyey jawi wanaagsanna uu ku dhacay waxaa maanta aad u jeeddaan in tartankii orodka ee magaalada muqdisho uu si qurxan u dhacay isla markaana sannadkan wasaaradda iyo xidhiirkaba ay runtii aad uga shaqeeyeen sidii sannadkan u noqon lahaa mid ka duwan tii sannadkii hore waxaa farxad ah- noo wada ah in maanta dhallinyaro soomaaliyeed oo isugu jira wiilal gabdho iyo dadka baahiyaha gaarka qaba inay si qurux badan uga wada qayb qaateen tartanka miini maratonka muqdisho wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu dambayntii ka warbixisay qaabka tartankani uu u dhacay iyo xiriirada isboorti ee ka qayb qaatay waxaan taagannahay bartanka magaalada muqdisho waxaan haddeer soo gabagaboobayaa tartankii orodka gaabnaa ee muqdisho muqdisho mini maraton oo aan loo kala harin toddoba-iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo olombikada iyo xiriirada hoos yimaada ugu horreeyo xiriirka ciyaaraha fudud guddoomiye khadiijaa nala joogta waan ka wada qayb qaadannay sannadkii hore iyo sannadkan lixda abril waxaa lagu xusaa maalinta nabadda iyo horumarka isboortiga adduunka aado waa sanadkii labaad ee magaalada muqdisho lagu qabto tartanka orodka gaaban ee mini maradoonka waxaana tartankan kii ka horreeyey uu dhacay lixdii abriil ee sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho